bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcalaa aalihi waasxaabihi waman waalaah amaa bacd walaalayaal insha allahu tacaala waxaan u ballansanayn maanta muxaadaradeenii bilaha ahayd sheekeena sheekh cabdiraxmaan abyad xafidahu llah oo inooga yimid magaalada kubanyeegan insha allahu tacaala muxaadarada sheekha intaanan gelin waxaan u mahad celinayaa dhammaan gabdhaha walaalaha ee soo qabanqaabiyey ee muxaadarada jazaahum allahu khayr khayr badan allah siiyo ee muxaadaradu maanta waxay ku saabsan tahay xadiiskeeni rasuulka calayhi salaatu wasalaam ahaa kullakum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih waxaan kusoo dhaweynayaa mikrofoonka hadda fadiilada sheekh cabdiraxmaan abyad xafidahu llah falyatafadal mashkuuran majuuran bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi wasalaatu wasalaam ala rasuul walaalayaal timarkooda salaamantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu gabdhuhu aad bay umahadsan yihiin khayrlaha sii soo xilqaamay kelmadda iyo waanada iyo wacdiga inay dhegeystaan soo xilqaamay aad bay umahadsan yihiin jazakum allahu khayran xadiiskii nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa ciwaan inoo ah xadiis aada iyo aada u weyn runtii haddii la damco in aada loo sharxan hadda aynaan sharxi karin lakin waxaynu ka koobeynaa mas-uuliyaadka haweenka nabigu wuxuu yihi kullukum raacin mid kastoo idinka idinka mid ihi waxbaa loo dirsaday wa kullukum mas-uulun can raciyatihi mid kastoo idinka idinka midana wixii loo dirsaday baa wax laga weydiinaya oo daartan adduunyadu xisaabtan ma jiro waxba layna weydiin maayo laakiin aakhiro marka la gaadho waxbaa layna weydiinaya qur-aanka ilaahay ku sheegay inay su-aalo jiraan waqifuuhum inahum mas-uuluun dad la istaajinayo oo laleeyahay bal hadda hala istaajiyo waxbaa la weydiinaya xadiiskaa nabigu inoogu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo nabigu yihi laa tazaalu qadama cabdin xataa yus'ala can arbac marka in wax la isweydiinayo wax sugan weeye oo la isla xisaabtamayo daarta aakhiro maxaa marka lainoo dirsaday wax markaa muhima inaynu fahamno waxa la inoo diray ee berri laynagala xisaabtamaya waa maxay daartani waa daar imtixaan waa daar imtixaan macnaheedu waa maxay shaqooyin baa la inoo diray laylisyaa la inoo diray wax inaynu kasoo shaqayno laynaga rabaa jira aakhiro laynaga saxayo inaynu ku baasnay inaynu ku dhacnay shaqada markaa la inoo diray maxay tahay ta maxaa laynaga rabaa xadiiska markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam arrintaasi nagu baraarujinaya wax lainoo diray wixii la inoo dirayna aakhiro wax laynaga weydiinay gabadha markaa muslimadda ah wax ay ninka muslimka alla wadaagtaana waa jiraa wax iyada si gaara looga rabaana waa jira kama wada gaari karno mas-uuliyadda gabadha muslimadda a saaran laakiin inaha ugu muhiimsan baynu wax ka taabanayna insha alla waxaan leenahay markood walaal gabadhaha muslimadda waxay wax kaa saaran yihiin oo ugu muhiimsan oo ugu horeey horta waa nafta qur-aanka ilaahay ku sheegay ilahay yihi subxaana caza wajalla quu anfusakum wa ahliikum naara kuwa mu'miniinta ahow naftiina badbaadiya maxaad ka badbaadinaysaan naara kadibna ehelkiina badbaadiya saas darteed cidda ugu mudani waa nafta inaad horta naftaadan aada badbaadiso sidee naftaada ku badbaadin kartaa laba arrimood baa nafta lagu badbaadiya labada arrimood hadday kaa hoos baxaan badbaadadaadii markaa khatar bay ku jirtaa labada arrimood waxa weeye alcilmu walcamal inaan diinta baranno iyo wixii aynu barannay inaynu markaa ku camal falno inaan diinta ilaahay baranno wakti siino wixii aynu barannayna aynu markaa ku camal falno cilmiga sharciga ah oo la bartana waa waajib ilaahayna saaray subxaana wa tacala nabigu alayhi salatu ala slam wuxuu ku yihi طلب العلم فريضة على كل مسلم علم وala bartaa qof kastoo mslim waaجiب ku maanta laakiin sida muuqata cilmiga شharciga waxyaalaha ugu maaratay dambeeye ee dadku ay xiiseeyaan ee tixgeliyaan buu kamid waana wixii aakhiraan ku badbaadi lahayn ilahayna subحaanه عaزa waجل qurآaan ku sheegay qul hal ystawي الadiina yaclamuuna والadiina laa yaclamuun inaanay sinayn qof ilahay xaqiisa iyo xuduudiisa garanaya iyo qof ilaahay xaqiisa iyo xuduudiisii aan garanaynin inaanay sinayn waxaa laga yaabaa qofku isagoo isla waxbaad hagaajinaysa inuu waxbiiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay xadiis saxiix ah qof afartan sano tukanayay axaadiista qaarkood lixdan sano tukanayay oo marka aakhiro la gaadho tudrabu salaatu calaa wajhi oo salaada wejiga lagaga dhufanayo salaaddu markaa ku odhanayso dayacka allahu kama dayactani sidii aada ii dayacday adna ilaahay ha kuu dayaco qofkaa maxaa ka khaldamay talow xadiisku wuxuu tilmaamaya inuu tukan jiray qofkaas weliba afartan sano ama lixdan sano uu salaad qubtaa ku hayo tukanayay ajar inuu ka qaado iska daayay isagii baa daalac loo raacay waxaa laga yaaba qofkaasi inuu ahaa dee qof aan axkaamta salaada garanay nabigu calayhi salaatu wasalaam waad garanaysaan nin saxaabiya maalin isagoo nabigu fadhiya buu yimid intuu laba ragcadood tukaday markaasuu nabiga salaamay asalaamu calayka ayuha nabiy raxmat ullahi wabarakaatu nabigu salaantii buu ku celiyay alayh isalaatu wasalaam kadibna wuxuu ku yihi irjic fasalli fa inaka lam tusalli noqo oo tuka maa tukani hadda waa tukaday laba ragcadood buu tukaday laba ragcadood buu haddana tukaday nabigu u yimi alayhi isalaatu wasalaam rasuulka ilaahayow wayka intuu salaamay marka nabigu wuxuu ku yihi haddana tuko ma aadan tukani markii u dambeysay buu yihi wallahi aladii bacataka bilxaqi laa uxsinu gayraha ilahay xaqa kugu soo saaray baan ku dhaartay tan wax ka wanaagsan ma aqaano nabigu markaasuu salaada baray alayh isalaatu wasalaam saxaabigaasi nabi maxamed oo tukanaya buu arkayay alayh isalaatu wasalaam saxaabadoo tukanaysa abubakar iyo cumar iyo salaadoodii buu arkayay haddana salaad baa ka khaldantay inagu bal acmaal kaleba ha joogtay salaadeynu masaxan tahay haddii maanta imtixaan serious oo yani dhab ah jiddi ah layskaga qaado salaada waxaa laga yaabaa qof muslim oo sanawaad badan salaada tukanayay in salaada sux badan ka khaldamaan waxaa suurtagala haddii maanta qof muslima la yihahdo war markaad rukuucayso sidee u rukuucdaa gacmahaaga markaad rugaga ku qabanayso faraha miyaad kala firdhisaa mise waa isku soo dhaweysaa ila waa laynoo sheegay nabigu si u tukan jiray alayh isalaatu wasalaam nabigu markuu rukuucayo farihiisa miyuu kala kaxayn jiray mise waa isku soo dhaweyn jiray markuu sujuudayo nabigu alayh isalaatu wasalaam gacmaha uu dhulka dhigayo farihiisa miyuu kala firdhin jiray mise waa isu soo dhaweyn jiray markuu samic allahu liman xamid eli ama salaada xidhanayo gacmihiisa masaasay u kala firdhsanay mistolo waa isku soo dhaweyn jiray yani waa axkaamul asaabic faqad faraha keliya iyo siduu nabigu samayn jiray salaada alayh isalaatu wasalaam wax kaloo ka badanna iska badaa waxaa laga yaabaa inaan qofka muslimka de weligiiba aanu maskaxdiisaba aanu kusoo dhicin qibladan buu ujeestaa waa weysaystaa weysada lafteeda laga yaaba haddii wax la iska weydiiyo inay wax ka khaldami karaan dabadeedna rukuuc iyo sujuud iyo axkaamtii waaweyneedun buu la yimaadaa waa muhim marka walaalayaal cilmiga in aynu barano isagaa ina badbaadinaya qofku marka haddii aanu ka garanayn waxaa suurtagala isagoo isla waxbaa kuu khaldan inay wax badani markaa waxbaa kuu saxan markaa inay wax badan ka khaldamaan waxaa ka khaldamayna markaa loo qabsado sida qofkaa salaada loogu qabsaday oo kale markaa loo qabsado waxba markaa ina tari mayso inoona faa'iideyn mayso inoona kordhin mayso inaan rahno ilaahay uma anaan garanayn ya oo qofka jaahilka ah waxaa loo cudur daaraa oo alla agtii iyo muslimka agtiisaba cudurdaar ka heli karaa markuu cid wax barto waayo zamankan maanta aan joognana cilmigu walaalayaal meel kastuu daadsan yahay ya inaan wakti siino unbuu inooga baahan yahay meel kastuu daadsan yahay cilmigu yani haddaad af carabi taqaano iyo haddaad af soomaali taqaano iyo haddaad af gaalaha taqaano iyo afkala taqaanaba yani waxay maa dad culimo ahoo diinta ilahay sharxaya baa la helaya marka kuwaad marka walaalayaal waa cilmiga waxaa ku xigaa waxa weeye ina badbaadinayaa rag iyo dumar baynu ka simanahaye waa in lagu camal falo wixii aynu baranay qur-aanka markaad ufiirsataan qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala gaar ahaan suuratu tawba suuraddaa weyn magacyo badan bay leedahay suuraddaa waxaa magacyadeeda ka mid ah tii wax ceebeyneysay tii wax fadeexadeyneysay tii wax caddayneysay alkaashifa alfaadixa almushaqshiqa altawba albara magacyo badan bay leedahay magacyadaasoo dhan hal meel bay isugu imanayaan waxa weeye in ay yani maaragtay ay caddaynayso ama ay sharxayso ama faahfaahinayso calaamadaha munaafiqiinta haddaad akrido wa minhum man yaqulu idan lii walaa taftinii alaa fi lfitnati saqaduu waina jahannama lamuxiidat bilkafiriin wa minhum man cahad allaha lain aatana min fadlihi lanasadaqana walanakunana min asaalixiin falama aataahum min fadlihi bakiluu bihi wa minhum wa minhum badan baad ku arkaysa waxaa ka mid a waxaa ka mid a munaafiqiinta calaamadahooda layna barayo calaamadaha ugu muhiimsan ee suuraddaasi ay munaafiqiinta ku sheegtayna waa camal yari ama camal xumo daacadooda oo aan yar ama sidii loo bahnaanhayn caqiida xumo laguma sheego inta badan waa dhab oo munaafiqu caqiida xumu wataa laakiin caqiida xumada iyo camal xumada way kala dhalanayaan sidaan tilmaami doona kordhooba insha allah saa darteed camalku inuu muhim yahay waxaa ku tusinayaa oo waxa ina badbaadinayana uu kow ka yahay munaafiqa waxaa lagu ceebeeyaa waa daacadiis oo yar waxaa ka mid ah walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala bay dhahaye lama ohan ma tukadaan laakiin waxaa la yidhi salaada ma tukadaan ilaa iyagoo caajisa mooye waajibkeeda iga rid salaadii waqtigeedii tegey rafaaday oo waxa aan khushuuc lagu tukanayn oo maaragtay aan arkaanteeda iyo axkaamteeda iyo tumaaniinada xasiloonideeda la ilaalinayn keliya uun iga rid waajibka ah salaada munaafiqiinta walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun marka iyagoo dhibsanaya wax bixiyaan ya masaajidadan had iyo goorun la naadinayo ee laleeyahay masaajid baa la dhisaya ya miyan waxa kana dhamaanayn ya muxaadarada tun had iyo goor tan waaa or maanta dadka waxbaa loo naadinaya maya ya muxaadarada tanun ay ka dambayso had iyo goor khayr kalea jira kusoo darsada a dee waaba khayrkii oo laba laabmee haddaad darsina dhegaysato oo wacdiga markaad timaado dhegaysato waa ajar haddaad sadaqa ku darsato wixii ilaahay wax kaa siiyeenayana waa ajar labaad weeye ya ayib saa darteed wuxuu ilahay ku tilmaamay wax ma baxsadaan iyagoo dhibsanayo oo kahanayo oo karaahiyeysanaya mooy munaafiqiintu waktigii nebiga salaaday iman jireen oo jihaadkay ka qeybgeli jireen laakiin sidii la reebaanay waxaan u samayn jirin saa darteed camalku waa muhiim walaalayaal cilmigu waxaynu badbaadinayo weeye kadibna lagu camal falo camalka haddii kale munaafiqiinta baa la shabahaya waxaa ka mid a waxyaalaha camalka muhiimadiisa ayna tusaya aakhiro waxaa la miisaamayo ee lagu kala badbaadayo ee lagu kala darajo badnaanayaa iyo waa camalka waxaa jirta qiso aada u cajiib badan nafteedaan marar badan xasuusiyo dadka walaalahaanan xasuusiyo waxay tahay aayadda fi suurati الnisa sababta ay kusoo degtay laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli اlkitaabi man yacmal su-an yujza bihi aayaddaasi culumar ka warran wa waxay kusoo degtay saxaabi saxaabada nebiga ka mid a alayh isalaatu wasalaam iyo yahuudi baa dooday markaasaa yahuudigu yihi lan yadkula aljanata ila lyahuud jannada yahuudun baa gelaysa saxaabiguna wuxuu yihi jannada muslimun baa gelaya ilahay baa u kala garnaqay subxaana wa tacaala bal qur-aanka dhegeyso waxaa la yidhi laysa biamaaniyikum aayaddu waa canaan canaantii weliba kii muslimkaha baa lagu bilaabay saxaabiga waxaa la yidhi laysa biamaaniyikum jacaylkiina jannada ku geli maysaan haddaad muslimiinta tihiin walaa amaaniyi ahli lkitaab ahlulkitaabkuna jannada iyana jacaylkooda iyo dudulooda ku geli maayaan miisaanku rabbiga waa maxay maxaa marka miisaana haddaan magacyadaasi miisaanahay miisaanku waa maxay ilahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala man yacmal su-an yujza bihi hada huwa lmisaan qofkii xumaan sameeyo lagu abaalmarinaya waana xadiiskii nabiga calayhi isalaatu wasalaam nabigu yidhi man bata'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu qofka camalkiisu dib dhigo meesha uu ku abtirsanayo waxba u kordhin mayso abtirku keliya maaha awowgan lagu abtirsadee guuleed iyo warfa iyo warsame ee xataa waa kooxda ama mabda-a ama diinta ama madhabkaad ku abtirsanayso waxba kuu tari maayo haddii camalkaagu xun yahay munaafiquba muslimiintu ku tirsanaa safka nebigu ku daba tukan jiray calayhi salaatu wasalaam bal munaafiqii ugu weynaa cabdullahi bnu ubay ibnu salool intii aanu fashilmin muxuu samayn jiray markuu nabigu khudbaynaya calayhi salaatu wasalaam maalin kastoo jumco ah nebigu intaanu mimbarka fulin buu istaagi jiray markaasuu odhan jiray ismacuu ayuha annaas wardadow dhegaysta waa nebigii ilaahay khudbad buu akrin jiray laakiin markii dambe ilahay fashiliyey subxaana wa tacaala ya sidaa darteed camalku markaa walaalayaal waa muhim waxa aakhiro la miisaamayo ee ilaahay yihi wanadacu almawaasiina alqisti liywmi alqiyaama ee aakhiro la miisaamayaay maxaad ahayd ma aha magacee wadatay ma aha diintee ku tirsanayd ma aha maxaad samaysay maxaad soo qabatay ya waxa aada shirka keentay ee lagu miisaamayaa waa maxay bani aadamku ma xumaa tala aado laakiin inuu khayr yaraadaa laga yaaba marka horta in xumaan lagu miisaamaya ay jirto haddaadan dee toobad keenin iyada waa geedka go-a ay nabigaa yihi kullu ibn aadam khata laakiin talow wanaag lagu miisaamaya ma keensatay oo xumaantaa dheelitira saa darteed waxayna badbaadinaya walaalayaal waa cilmigaa iyo camalkaas waa qodobka koowaad mas-uuliyadda markaa gabadha muslimaddaa saaran waxa weeye almas-uuliya tijaaha nafsiha nafteeda horta inay xilkeeda qaado oo nafteeda yar badbaadiso waana dhaqankii ambiyada nabiyullaahi muusa muxuu yihi calayhi salaam rabbi inii laa amliku ilaa nafsii wa akhi ilaahay naftayda iyo walaalkay u banaan tahantaa horta wax kaleba ha raadin caruur iyo guri iyo qaraabo iyo cid kale toonna ha raadini naftaada horta badbaadi saas darteed baa qawaaciddeena fiqiga waxaa ka mid ah qaacido muhim oo culimmadu ay yidhaahdaan laa iitaara fi lqurab waxa wanaagga ah iyo ajarka aada ka helayso cidna ha ku naas muujin tusaale ahaan bimacnaa waxaa la yidhi maadaama idinku aad haweenba tihiin waxaa la yidhi khayru sufuufi nnisaai awaakhiruha dumarka safkooda markay salaada ku jiraan waxaa ugu wanaagsan safka ugu dambeeya bal ka waran gabadhaad xoogay jeceshahay ama ixtiraam aada u hayso ama hooyo weyn ama qofun saas oo kale ah haddaad tiraahdo safka dambe adigu soo gal anigu ka hore ama kalabaad baan gelayaa diintu ma ogola waxaad ajar ka helayso qofna ha siinin xoogay agoon ahoo toban carruura maanta lasoo bandhigay tusaale ahaan markaasaa toban qof la kala tagtay markaasaa tiri heblaayo walaala ilaah khayra ku siiya intaad heblaayo kale kuu timay ku tiri adigu maaratay waxyaalo badan baad waabaxsatay khayrka maaratay bal agoonkan aniga idaa lama ogola laa itaara fi lqurab waxaad ajar ka helayso cidna ha ku naasnuujini maxaa yeelay naftaada horta inaad badbaadisaa lagaa rabaa intaada cid kale eegin naftaada inaad badbaadiso gabadha muslimadda markaa mas-uuliyadda horta saaran ee xadiisku tilmaamaya waxa weeye nafteeda horta inay aakhiro badbaadiso oo ilaahay cadaabkiisa iyo caradiisa ilaahay naga koriyey ay ka badbaadiso waxa ilaahay raalli gelinaya oo jannada lagu galana ay dalabto waxaana ugu muhiimsan ay ku badbaadaysaa alcilmu waalcamal cilmi baro wixii aada baratayna ku camal fal qodobka horta isaga intaasaynu kaga baxayna haddii alla ka dhiga insha allahu tacala biidni illah qodobka labaadi gabadha muslimadda ah maxaa kaloo xil ka saaray waxaa xil ka saaran yahay hadday ubad leedahay ubadkeedaa xil ka saaran yahay mas-uuliyat mas-uuliyat lmara almuslima tujaaha awlaadiha aw tujaaha awlaadiha carruurteeda xil baa ka saaran cidda labaadee la rabo inay badbaadaysaa markaa ubadkeeda weeye sida ilahay qur-aan ku sheegay qu anfusakum wa ahliikum naaran ehelkiina naar ka badbaadiya ehelkana marka de waxaa kugu sokeeya horta intaan odaygaba la gaarinin ubadkii wey ubadkuna walaalayaal runtii dhulkan markaynu joogno waa mas-uuliyad culus mas-uuliyad aad iyo aad u weyn weeye ilaahay subxaana wa tacala ubadka ha inoo ilaaliyo diintana ilaahay subxana caz wajal ha ku xifdiyo laakiin duco keliya wax tari mayseen waxaa la rabaa sidee ubadkan ku badbaadin karnaa oo cilmiyeysan oo la fahmi karo inuu qofku la yimaado halkan aynu joogno dhulkan gaalada aynu nimid caruuraha waxaynu iskuullada banaoga maxaa la yidhaha dags maaa la dags dagisyada carruurta la geeyo meelahaas oo dhan waxaa loo geeyaa dad professionaal ah oo ilmahan kaa badiyo oo yaqaana ilmahaga yarkaa kaa badiyo oo yaqaana waxaa lagaa maanta hooyo muslimadaa waana sameeya anigu haddii muxaadaro tarbiyadda la yihahdo ka waran qodobka koowaad waxaan ka dhigaa ilmahaaga ma taqaana horta ilmahaga yarka horta ma taqaana isaga maxaa laga hoyaduna tira alla yaabto maxaa see baana u aqoonta wa ilmaha anaaba dhalayde ya anaaba dhalayde see baana u aqoon laakiin arrinkaasi haddii su-aalo laga sii weydiiyo hooyadaa waxaa laga yaabaa ilmaheeda inay ku dhacdo waana arrimaha marka qaarkood kalifa wayna dhacday runtii inay hooyo naxariis badan oo ilmaheeda jecel ay daagis geyso oo dabadeedna markay damacdo inay kasoo kaxayso ilmihii diido oo halkan jeclaado oo gaaladii madaxa madaxa intay u salaaxdo tiraahdo berri baad soo noqonaysaa ya duu kama imoon ya waa isku af baan filaya ti dhanishka iyo qoladan berri baad imaanaysaa ya soo maaragtay iska tag ilmihii jacayl uu hooyadii jecel yahay kuma tegina muxuu ku raacay rajada ah inuu berri usoo noqon doono meeshan fiican qoftani miyay ilmaha ka jeceshahay hooyada dhashay maya miyay uga naxariis badan tahay maya miyay uga dulqaad badan tahay maya miyay ka fariidsanta oo ka xariibsan tahay maya keliya way ka badisaa ilmaha ilmahanay taqaanaa ilmahani sida loo dhaqmay fahamtay carruurtu waa kala jaar ilmaha or orod badan ilmaha iska degan ilmaha waxa weeye maaragtay allahu mustacaan carab sahlan ilmaha ciyaar jecel carruurtu waa kala duwan yihin mid kastabana qaab loola dhaqmay farsamo loola dhaqmuu leeyahy hooyadasoo waxaa laga yaabaa hooyada soomaaliyeedi inaanay weligeedba buug tarbiyad ka sheekeynaya akriyin ilmo iyo muxuu yahay iyo see loola dhaqmaa mid islaam iyo mid gaaltoonna inaan weligeed akrin baa laga yaaba dee qoftan khabiiradda ahee jaamacadaha kasoo baxday ama koorsi sida soo qaadatay miyay la tartami karaysaa markaa lama tartami karto in ilmaheedii looga adkaanayo shaki la-aan waana waxyaalaha markaa marka qaarkood kalifaa markuu ilmuhu weynaadana inuu markaba ku fakero inuu inaga cararo inaga baxsado oo inaga digarrugto saa darteed walaalayaal hooyada muslimadda ama gabadha muslimadda xilka labaad ee saaran ee xadiis ka warray mas-uuliyadda waxa weeye markay nafteeda badbaadiso koowa qodobkan ka hadalnaya sidee bay ubadkeedan u badbaadin kartaa saa darteed laba arrimood baan dardaarmaya insha alla qodobka baan dardaarmaya waxay walaalayaal aynu courses tarbiyadda qaadan wax kale iska daa-e inagu xitaa in suuraysan marka qaarkood waxaynu ka dhignaa wax taabuu ah oo khatar ah oo aan laga hadli karin yaynu mawaadicda qaarkood ka dhignaa ilmahaagu hadduu ilmo yaroo qalqaaliya yahay oo aada lasoo daalaadhacaysay oo lasoo kufto oo lasoo kacday oo dabadeedna uunu maanta uu kuu qaangaadhay haddaad arkayso ilmo ilmahaagii u eg hooyo hadda wadata ma inaad khibradda ku biiriso oo tiraada kanoo kale anaa wadan jiray ama tanoo kale anigaa maay guriga ii joogtay sidaa ula dhaqan oo sidaa yeel oo caynkaa yeel ma sidaasaa sida fiican talo ta kalena kaa dhegaysato mise tolo waxaa inay ku tiraahdo miyaa sida wanaagsan maxaa shu-untayda ilmahay kusoo geliyey adiguna aad tiraahdo maxaan ilmahayga iyo sirihiisa iyo hawlihiisa iyo qoyskaygay u fidinaya waxyaalaha aan taabuu iyo sir ahayn baynu marka qaarkood sir ka dhigna xataa haddayna waxba akriyin aynu xogteena tarbiyaddu waa un macluumaad bani aadamo saynis ma aha la isu dhigo oo laba lagu dhuftay laba oo afar had iyo goorma laakiin waa khibrad insaani oo la isu geeyey intii naas haddaad isu geysaan oo cidka umama baahnid inba hooyo soomaaliyeed khabiirba uma baahan runtii anigu muddo aan iskuol macallinka ahaa runtii gabdhaha soomaliya arrintaa waa ku ammaanay weliba carruurta soomaaliyeed ay u badan yihiin marka aad waalid u yeedho waxaa ku imanayaa hooyo soomaaliyeed waxaa ilmaha keenayaa iskuolka keenayaa hooyo waxaa ka kaxaynayaa hooyo waa runtii waa ceeb weyn oon leenahay maha keliya in ay tahay ammaan gabdhaha loo jeedinayo waa in la isweydiiyo maxaa kelifay talo yani waa burbur maaragtay qoys oo ayaan darro ah maxaa ninkii xilkii ka tuuray oo hayr mas-uul waxa u egdee ka dhigay gabadhiina maxaa mas-uuliyadda intaa la eg ee marka dambe lagaba yaabo dee inay la kuftaba maxaa talo saaray tarbiyaddu markaa walaalayaal waa waxaa laga amaanta inay gabdho waddanka ku cusub yimaadaan almawduucaba iskaba daba fidiyeen oo weligeed ba aan arag war maxaa la yahaa cuntada carruurta loo sii iskuullada looga soo qaado med baa ka soo limayna ya madbaagaha waa waxa ugu yar lakin de khibrad buu ubaahayay cuntada nooc la qaadaa jira noocyaan loo baahnayn in la qaadaa jira hooyaday hadda timidi ma inay iyaduna la daana dhacaysaa oo macallinkii iyo qolyihii beedagowga ay marba u yimaadaan oo yidhahdaan cuntadana waad soo ilmuhu waa khaldan yahay yani waxay maaragtay ilmahaaga waxaana ka siya mise waana inagu wax isku biira saa darteed walaalayaal tarbiyadda awlaadeenu waa qodobada ugu muhiimsan ee mas-uuliyadda in ay naga saarantay sidee ilmahena u badbaadin karnaa marka koowaad laba talo baan ka bixinayaa aynu tarbiyadda barano courses qaadano aynu wax akrino qofkii carabi garanayo ku akri walow mawduuca tarbiyadu waa mawduuca ugu badan baan anigu u malaynaya maanta wax laga qoray website-kan la yidhaahdo sayd ulfawaa-id ama saa saaid dot net haddaad gasho qeybta tarbiyada kun buug wax ka badan baad ka helaysaa kun buug alfa kitaab wax ka badan baad ka helaysaa oo giddi ka warramaya tarbiyadda waxaan rajeynayaa hadda anigu mid baan wataa tusaale ahaan waxaa la yidhahda abnaaunaa mina wamaa hiya awjuhu naqsi ilayna wuxuu culayska saarayaa waa buug wanaagsan wuxuu culayska saarayaa maxaa laga rabaa waalidkina maadaa yuriidu abnaaunaa mina isna waa kitaab kale isl ninkan odaga hay leeyi in masri o aad u qiimo badan wey carruurteennu maxay inaga rabaa si aynu ay tarbiyad fiican u helaan innaga maxaa laynooga baahanya maxaa yele ilmuhu eed ma le ilmo eed ma le sidiisaba hadduu khaldamo ceeb ma aha mushkiladna maaha mana eedaysna laakiin cidda mas-uulka ah eedaysane khaldani mar kastaba waalidka wey saa darteed aynu wax akrino walaalayaal waa iga dardaarma qodob koowaad qodobka labaad ee tarbiyadaan ka dardaarmaya wax weye anigu maalmo kama warhayo laakiin bani aadamku da waa isku mid waxaa jira usar ilaahay badbaadiyey oo najaxay waxaa kaloo laga yaaba in laga dhe laynaga dhex helo usrooyin carruurtii aan ku najixin waa suurtagal inuu waalidku eeda leeyahay waxaa kaloo suurtagala dee tii nebi nuux oo kale inay ku dhacday ila nabiy llahi nuux ba dadaali isba dadaal ma yaraysan isagoo dadaalay baa wiilkii si gaaloobay isagoo weliba arkaya in biyihii soo socdaan sida fii suurati huud ilaahay ku sheegay baa nabiyullaahi nuux calayhi salaam inankiisa wuxuu ku yidhi yaa bunayarka macnaa walaa takun maca alkaafiriin war doontana la soo fuul markaasuu yidhi yani waxa weye maaragtay kula fuuli maaye yani waxa weye maaragtay waa waa badbaadi karaa buurtaasaan fuulaya markaasaa nebi nuux ku yihi laa caasima lyawm min amri illahi ila man raxim waxaala baynahum almawju fakaana min almuqraqiin war buur maanta waxba kuu tari maysa in ilaahay ku badbaadiye mooye doonta soo ful hadalkii isagoo socdo ayaa mawjadii kala qarisay baa ilahay yihi subxaana wa tacaala waa laga yaaba qof saasi inuu jiro isagoo dadaalay waxba aan la hadhin weliba hooyooyinku waa u badan yihiin hooyo waa iska naxariis badanta ilmaheeda wax ama aqoon yari ama khibrad yari ama wuxuunay u geyso mooye laakiin inay dayacdo uma qasado say hooyada u badan tahay boqol sagaashan iyo sagaal saa darteed walaalayaal aan wax akrino horta waa daruuri waa qodobkooda qodobka labaad usrooyinka najaxay ee awlaadda u badbaaday la saaxiib waxna ku darso meelaha xitaa ay degan yihiin u guur ha ka xishoonin u tagoo waxaad tira hablaayo walaala ilaah khayra ku siiye carruurta aynu saaxiibba ka dhigana ilmahaaga saaxiib wanaagsan u raadiyo usro fiican ku xidh arrinkaasi waa mujarad wax la tijaabiyey wey adigu un saaxiib fiican ha raadsanine ilmahaagaa kaa muhiimsane saaxiib wanaagsan u raadi maanta waxaa laga yaaba haddaynu iswaraysanno oon idhaahno usurooyin iyo reero saaxiibbaahi ma jiraan reer maalmow ka hadli maayo laba hooyo saaxiibbaa caasho iyo faadimo sheekaysta ka hadli maayo laakiin usurooyin saaxiibboo isku xidhan oo carruurtooda wada kaxeeya oo fasaxiya wada geeya oo wada sheekaysta oo guryaha maaragtay wada aada oo laga yaabo inay habeen gurigaa wada tagaan habeenna kan wada yimaadaan waqtiga jaaniska leeyihiin reer maalmotool uma ka jiraan waxaa lagaba jawaabto negative noqoto maya ya labadaa arimood waa muhim haddii labada arrimood aan ku dadaalo waxba inoo badbaadi karaya insha allahu tacala biidn illah carruurteenana aan barano walaalayaal oo weliba aynu wax akrino wadaadka maadaama tarbiyad soo qaaday waxaan rabaa haddii alla ka dhigay insha allahu tacala laba qodob aan islehay mawduucba haba ka baxsanaadee inay muhim tarbiyada u yihiin ayaan rabaa inaan in yar ishaaro insha allahu tacala biidn illah mid waxa weeye carruurtu marka qaarkood waxaa laga yaabaa inay goor dambe oo ilmihii weynaaday oo aynu waxba ka qaban karayn in aynu markaa raadino inaynu saxno ama wadaad ha loo geeyo qur-aan ku akriya ama sadaqa ha loo bixiyo ama iigu duceeya ha la yidhaahdo ama waddanka ha loola cararo goor dambe oo waxba aynaan ka qaban karin baa laga yaabaa inaynu yacni maaragtay orodno ma jiraan talo calaamado ama amaaro muujinaya ilmaha inuu kugu madax adkaan doono oo aanu ku dhagaysan doonin wadaadka buuggan qoray kitaabkan qoray waa mutakhasis fi cilmi nafs cilmu nafsigu mutakhasis ku yihi waa nin galbeedkan wax ku bartay cambridge jaacada ka baxay biljam jaamacada ku yaalla macallinka ahaa sheekhahoo tibu nafsigana kuliyatu qaahira ka dhiga oo galbeedka waxa yaalla iyo caalamul islaami waxa yaallaba aada u garanaya qoliyaha cilmu nafsigu markay soo ururiyeen waxay yidhahdeen ilamaa iyo sagaal calaamadood bay dhigeen waxaa ugu muhiimsan ilmahaaga takriib haddaad ku aragto guriga inuu kaa akribay hadiy arrinkaasi waa inuu calaama su-aal weyn uu ilmaha kaa fura oo marka aad ku dadaashaa inta uu yar yahayba inaad laylido aada barto sida wax loo soco ma aha inaad ciqaabto oo la dagaalanto oo weelku uu kaala qiimo badnaado ilmahaaga maxaan uga jeedaa weel kaala kaala kaaga qiimo badnaado ilmahaaga waxaan uga jeedaa waxaa laga yaaba ilmuhu markuu bakeeri jabiyo inaad ku xanaaqdo isagoo laakiin khalad kale samaynaya oo wax kale kharibaya oo ama dariska wax ka xumaynaya ama iskuolkii wax ka xumaynaya ama si un kale waxu kharibaya laakiin adiga aan dhibaato kuu geysan markaad aragto inaanay xoogay kula weynaan khaladkiisu markuu meelaha ordo dadka muslimiintaa kharibo waxaa laga yaabaa inaanay xoogay aadaanay kula weynaan laakiin markuu guriga bakeeri kaa jabiyo ama sixni kaa rido inaad la dagaalanto macnaheedu marka maaha inaad ilmihii tarbiyadaynayse lexe jeclaa ku hayso oo waxaaga kanuu kaa kharibaad kula dagaalamaysa ilmaha markaa hadduu mukharib kaa noqdo oo wax kharibo waa in calaamad su-aal weyn ay kaa fuusho oo marka aad ku dadaasho sidii aad ilmaha kan u layli lahayd u jarabari lahayd waxaa ka mid ah iscaaju duyuuf hadduu martida kaa ilmuhu kaa ka kaa werheliyo martibaa kuu timid markaad baxdo dhacina shaa usoo kariso ayuu miduu dhagax yar ku tuuro iyo miduu kab yar ku tuuro iyo miduu alaab ka qaada iyo miduu riixo ka dhigay waanaad markaba ogaataa ilmaha kale inuu mucaamid yahay soo wado inuu kugu dhega adag yahay ilmuhu hadduu been kuu sheego ilmahaaga yarka ahi hadduu suraaq iyo qaylo wax sababaya aanay jirin halkaa intuu iska fadhiiso o iska ooyo ama iska qayliyo inaad maslaxado aad xabad nacnaca siiso ama aada aaminso waxaa ka muhiimsan inaad nafsiyan u fahamto ilmaha kale inuu mucaanid yahay nooca la yidhahdo mucaanidka khaanadaa inuu galo waa halkaan uga jeeday carruurteenna ma naqaana talo ya khaanadaha kaategoriyada ilmaha carruurta la kala geliyo carruurteena talo xaggee ku kala jiraan kuwa carruur guriga kuu joogaa isku nooc maahee talo imise nooca ciyaalaad haysataa imise nooca tarbiyada bay u baahan yihiin saa darteed walaalayaal waa muhim jiddan jiddan inaynu yani maaragtay wax akrino waxna maaragtay allah mustacaan aynu tarbiyada ilmaheen haddii kale ku ku maaragtay waxba kusoo waxba kasoo saari karmeen waa ka tegayaa waxaa kaloo ka hadlayaa ilmahaagu inuu ku jecel yahay ma garan kartaa tolo isagoo yaroo laba jira inuuse ilmuhu ku necab yahay khasama afka inuu keerada waa ku necbahay carruurtuna maba yidhahdaan waa ku necbahay laakiin tolo ma jiraan tasarufaad tilmaamaya ilmahaagu inaanu ku jeclayn oo intuu sidaa ku weynaado hadhowdiin markaa uu galo khaanada carruurta waalidkooda necba ma jiraan talo calaamada lagu gartaa isagoo yar ma jiraa wax lagu gartaa ilmahaagu inuu ku jecel yahay ama ku necab yahay calaa kulli aan wax akrin oo la daruuri weeye koorsisaan qaadana khibradaha aynu kala faa'iidaysana saa darteed mas-uuliyadda labaadi waa mas-uuliyadda tarbiyadda awlaadda see awlaaddeena ku badbaadinaa waa laba tale waxna aan akrino oo tarbiyadda aynu baranno dhulkan dhulkeenii lama mid aha dhulkeenii waxaa inoo tarbiyadeyn jiray bay-ada suuqa inoo tarbiyadeyn jiray xumaato may arki jirin gaalnimo may arki jirin hadda laakiin wax kastaynu arkayna walaalayn ayaan dhaweyd muxaadaradan muxaadaradii iigu xigtay oo aan magaalada copenhagen ka tago ohus baan u aaday maxaan la kulmay qiso xanuun badan laakiin waa waaqic in la sheego mudan journaal lagu soo qoray wiil yar wiil yar maada hadda waa nin weyn dhalinyaro soomaaliyeed oo ciyaalkii qur-aanka la berberi jiray ka mid ah anigu aan shaksiyan u garanayo oo timihii la baxay oo la diintii baan ka baxay muxuu diinta uga baxay talo wuxuu yihi waxaan ahaa noocan soomaali u taqaana lagaronayaasha subxana allah inaad sii badanaysaan baan umalaynaya marka kadib markaan diintii iyo ficilkaygan aan isu barbar dhigay waxaana aan ka tegi kari waayo diinteedina ii diidayso waan iskaga tegi wil diintan aan aniga waxaan rabadee aan ka tarjamay rabadaan ba hadday nagu soo socotaa ma oran karo ma tii labaad mise ma tii saddexaad lakin rabadaan rabadaanada kamid ah masaajid copenhagen hooya igu timi hooyanka hadday hor fadhiyo kala ah wiil bay wadataa wiilku waa nala tukaday xafiis bay igu soo gasho waxay tii waxaan rabaa wiilkayga inaad ii waaniso oo la hadasho maxaan ka waaninaba ninkaan fiican oo tukanaya waxay tihi muslim maaha wiilkayga waxaan ku yidhi maxaa dhacay oo tukanayaa waanu yeedhay waa la fadhiistay war bal ii waran maxaa la tukanaysaa aan ku yidhi dad muslim ba ahayn wuxuu dadkaasi waxaan iska diidayaa murankooda iyo muxuu maxaa maarata maxaa u tukan weyday maxaa u soomi weyday ya laakiin ma rawiyo waxaan islaamnimada dee ma nin gaaloobay oo gaalnimo ku raasukay baa afarta ragcadood ee taraawiixda inta udhaxaysa lagu qancin kara waana waraysto waxaan ku yidhi maxaad qabataa maxaad qaban jirtay noloshaadii hore bal iiga waran si aan muxuu uga ogaado maxaa talo kalifeeyey ilmaha kani xagguu ka leexday goormuu bilaabay inuu leexdo wuxuu marka ii sheegay inuu iskuullada maxaa la yihahdaa sida boardingka oo kale halkan dr iskuulska maxaa loo talo caruurtu ay inta la geeyo ay halkaas soo seexanayaan oo ay waxbarashadooduba guryahaba aanay aada ugu soo noqon rasuulishka maxaa lagu yihah talo ilmaha marka boarding school baa la iska geeyey ya jaamacad bu hadda ka dhigtaa marka meesha la yihahdo ingiriiska falsafadu bartaa ilmo markaa laba dayacay oo dee la sii daayey talow markuu intuu qof weyn noqday la soo baxay wuxuu aaminsanaa oo yidhi anu waxaanan aaminsanahay miyaa wacad iyo waan wax ka taraysaa maya saa darteed walaalayaal waa mas-uuliyad weyn weyn weyn baa inaga saaran maasha allah aad baynu wax u dhalnaa ilaahay noo barakeeya insha allah marka adigu aad tirsato waad tiraada hiblaayo guuleed faarax jaamac warsame geedi cali muuse muusehaa toddobaadi waa suurtagal in wax laga weydiiyo adiga tarbiyadaadii iyo qaabkana u dhaqan tahay baa suurtagala inay su-aala kaga tahay soo arki maysa nafcigaaga iyo khayrkaagana ay wax ka soo gaadhaan waxay u daliishadaan waa iska masalo fiqigii aayadihii fi suurati alkahfi nabi khadar iyo wiilkii yaraa u maaragtay qoladii agoontahayd ee uu xusu saari jiray wax lamid saa darteed walaalayaal tarbiyaddu marka waa muhim labada qodob baana kaga tegay iyada hadii alla ka dhiga insha alla gabadha muslimadda maxaa kaloo mas-uuliyadoo saaran mas-uuliyadda mas-uuliyaadka saaran waxaa kamid a mas-uuliyadda usradeeda qoyskeeda iyo reerkeeda qoyskeeda iyo reerkeeda mas-uuliyadda ka saaran markaa waa maxay waxaa ka saaran gurigeeda inay ilaashato furniinka iyo burburkana laga ilaaliyo tarbiyadda carruurta haddaan ka hadlaynay iyo wadajooguna waa isku xidhan yihin gabdhow mid baana idiin sheegay ilahay khayr hadiiso aabba inuu guriga joogaa waa muhim ilaahu uu waxtarba ahaani kuwii markii dhawood aan ka sheekeynayay aan lahaa iskuol wakti aan macallin ka ahaa waxa ubad kuu keenaya waa gabadh halkana inay imtixaan ka jirto baan umalaynaya waxa kaa kaxaynaya waa gabadh waxa markaad ballan u samayso kuu imanaya waa gabadh ilmahanna waxay u badan tahay qaar badan oo kamid inaan aqaano gabdhaha qaar baan ku horan jir odaygii meeya o odayga soo dir ma aha xataa qof boqolyahan traagiska iyo balaayada ku mashquulsan xataa ma aha nin muxtarim oo shaqaysto oo salaad tukado oo magaalada isku jira wey laakiin nooc maa mas-uuliyaadkii carruurtu waxay u badatay waana naqsi ceeb weyn in gabdhaha lagu sii daayay ragguna ay keena ugu wanaagsan oo kor joogto unkay odayadan halkan fadhiya raalli ahaada sidaa darteed ninka guriga joogaa waa muhim carruurtu inay aabbe eegtaan walaalayaal nafsiyan xitaa waa muhim axaddii dhaweyd baan tafsiir baan ka akriyaa masaajidka copenhagen ayaa muuse faarax in la yihahdo odayadan dhan baa garanaya yaa ii yimid wuxuu igu yidhi cabdiraxmaan arrin baan kuu sheegaya maxaad ii sheegaysaa wuxuu yihi ciyaal yaryar oo masaajidka jooga yaa mid mid u yimid markaasuu ku yihi magacaa malaba isku cusbaan hebel baa la yidhaha markaasuu yihi yaad la noosheed markaasuu yihi waalidkay markaasuu yihi miyay wada joogaan aabbaha iyo hooyada markaasuu yihi ha markaasuu duu heldi ya marka waa nasiib badan tahay waa ilmo yar yar oo toban jiro kob iyo toban jir ilmuhu yaanuba dareenkiisa sheegin iyo caatifadiisa laakiin adigu saad aabbaha u rabto una jeceshay hadduu kaa dhintay inaad ugu ducayso haddii uu ku nool yahayna aada uguna hilowdo ugana warhayso sidaas si lamido qofkan yare bani aadamka aad dhashay waa kaala mid daraankaas bani aadamnimada qofkan guriga joogay ama aada isu xanaaqsan tihiin ama aada kala tagteen haddii adiga uu qof ajnabiya ama nin soomaaliyeed ku yahay ilmahaaga nin uma aha soomaaliyeed aabbahood saas darteed walaalayaal inaad candhuuftiina liqdaan oo aada sabirtaan oo xuquuqdiina aada ka tanaasushaan liajli ubadkiina anigoo iga dardaaran liajli ilmaha adigu ha fuul yeelani ha odhanin kan kaan rabay ma aha khaladaadkiisu wax badan yay kuu muuqanin marba haddii aanu khaladaad waaweyno catastrophe kugu hayn oo aanu foolka ili kaa ridayn oo musiibo kale kugu samaynayn ya hadda halka dee waaa ma dilaan gabdhaha qaarkood baa qusliya laakiin waxaaba bilaabmay inay gabdhuhu wax dilaan aan kaftakaa ku daray gabdhaha reer maalmood waxaan umamala iyago heerkaa ma gaarine laakiin anigu markaan copenhagen iyo dumarka wacdiyayo marka qaarkood waxaan ku wacdiyaa gabdhow ragga hadilina waana waxaan arkay walaalayaal waxaan arkay weye waxaan arkay oo qoysas badan aan dhex galay yaa odaygii wuxuu leeyahy gabadhaasi sidii kaleba waa kula noolaanayaa gacanta ha iga dayso koobkay qaado waa igu soo tuuraysaa markaasaan ku yidhi gabadha khayraku siiye oday gabanaya oo baqaya inaad magaalada usoo dirtaa maxaa ka faa'iideysaa ya ilaa ninka rag buu u imanayaa oo ama wax la qaybsanayaa nin baqayo oo bahdilan magaalada ha usoo diri adna waxba kuu tari maayo ubadkana waxba u tari maayo isna waxba taransan maayo sidaa darteed marka walaalayaal sabra gabdhow dulqaata oo xuquuqdiina ka tanaasula oo waxa aad jeceshiin iska ilaawa tala marba idiin taallay waxay idiin taallay markaad guursanaysay markaad guursanaysay bay ahayd inaad ka fiirsato oo aada isweydiiso maxaad u guursanaysaa sidaadaba qofkan ujeeddada aad ka leedahay waa maxay ninkan guuleeda guuleedka hadda igu badan oo iska magacune guuleedkan haddaad guursanayso maadaa turiidu minhu maxaad ka rabtaa haddii marka ahdaaf markii horeba ay kuu taalay haddii ujeedooyinkida wax ka dhinmaan la garay laakiin waa la guursadaa iyo nimaad isa shukaasteen haddaad waa isaga guursatay oo aadan hore uga fiirsan caruuri markay meeshii timid wax badan baa dayacmayay xaqaaga ka tanaasul oo sabir oo dulqaad furniinkuna waa inugu badan yahin walaalayaal anigu suudan warkama hayo ayaan dhexda sana muddo dhexda sana waxaa akrinaya buug gaba dheenishio qortay maamaha waay waxay uga dhigtay taytal doctoraa bay ku qaadatay waxay taytal uga dhigtay maamahadii soomaaliyada laakiin afdeeni ku tarjaman oo ah ar maxay ahayd waxay ahayd silic ku nool soddon guursataa ka fiican ya gabadhaasi waxay taxliilinaysaa gabdho soomaaliyeed oo idinkoo kale ay soo wareysatay ya maxaa adiga laguu furay maxaa adiga gurigaa kaaga burburay maxaa hadda dareemaysaa waxyaala aanay gabdhuhu dee annaga noo sheegin bay ma garanay ma dumarnimadaa kaliftay ma aji ajinibinimadaa kaliftay kolle an wax badan baan ka faa'iiday ya waxaad u badan oo si calool xaaranayna gabdhahaas gabadha ugu warbixiyeen idinka laftiinu waad googol garayn kartaan haddii alla ka dhigo insha alla saa darteed walaalayaal hadalkii waaba iga kala baxsadae in guryaha la ilaaliyaa daruuri weye guryaha inoo ilaaliya a waxaan uga jeedaa marka waxa ay soo saartay statics ah waddankan denmark la yihaahdo shan iyo toddobaatan boqolkiiba qoysasku inay kala tagaan shan iyo toddobaatan boqolkiiba waxaa laga yaabaa brass minis in ay qaar been isku keenay iyo qaar been ku kala nool iyo waxaasi dee inay tirada khaldayaan baa suurtagala ya laakiin haddana waa number weyn number aad iyo aad weyn wey burburka walaalayaal waa musiibo guryaha inoo ilaaliya gabdhow oo xaqiina ka tanaasula oo jannaad ku helaysaan insha allah inaad ubadkaaga darti u tanaasusho oo aada iska dulqaato oo sabirto insha allah jannaad ku helaysaa midda kale dayaa damaano qaadaya guuleedka ama caliga labaad inuu kii hore ka fiicnaanayo wax damaano qaadaya ma jira ya saa darteed kanaa taqaano ee noloshaba aada la wadaagtay waxaan meesha kuu jooga digaagan yarkaana aabbahooda oo hadduu yar dhirbaaxo iyo hadduu canaanto toonna aadan mushkilad weyn u arkaynin ilmaha laftoodu inaanay xasaasiyad ka qabin inaad kaa isaga sabirtaa fiican waxaa weliba soo baxday baryahan dambe kaftanku muxaadarahaba iskaga batee gabdhihii khayr allaha siiye ee rag kala guursaday oo wiila la haystay inay wiilashii odayadii la dagaalameenna waa soo baxay waliba anugu gara gara noocaasaan galo tiro badan leh ya oday nin inankiiyo intuu biraqaad qaaday hadda dhowriyo toban jira oo odaygan baan ixtiraam badanna uhayn aabihiin aanu ahayn tarbiyad fiicanna mala aan la siinin oo odayga intuu gacanta maruujiye fariiro ka jabiyey ya dabaladu gartaa gal waa gar subxaan alla tee maxaa maxaad samayn kartaa hooyadan kuma odhan kartid ilmahaagan guriga ka eri waa ilmaheedii isagii ma odhan kartid war meeshan lagu bahdelay iskaga carar waayo ubadkiisii carurtiisii baa joogta ilmaha kan laftiisa wax dilay ma odhan kartid war oda gaaladaa aad bardun ka garnaq maxaa la sameeya xaliyaal wax la sameeye lama yaqaan saa darteed walaalayaal sabra dulqaata gabdhow qoysaska ha loo dulqaato insha alla runtii gabdhaha soomaaliya way ammaanan yihiin wax fara badan waa ku ammaanan yihiin laakiin arrinta furniinka kuma ammaana inaad markaad carootaanba aad tidhaahdaan ifur oo hadhowdii markay saddexdii ka dhammaato wadaad loo yimaado la yihaahdo sheekh abalow saddexdiiba dee dhamaata ee maxaa xal lahaya dee muxuu xal haya wa wadaadku muxuu xal keeni karaa saa darteed walaalayaal wax kale ha lagu kala aargoosto laakiin furniinka inaga yaraya insha allahu tacala jannaadna ku gelaysaa ninku hadduu nin fiican yahay oo guurku waa nasiib guurku sidiisaba waa nasiib haddii ilaahay nin wanaagsan kugu soo beego marka qaarkood waxaa ka fiican mid yar dhib badan oo aada u sabirtay oo ajar badan aad ka hesho marka qaarkood xagga aakhire ka wanaagsan ya mid xuquuqdaadi o dhan ba ku siiyey iyo weliba ziyaado laga yaabo adiga in wax kugu maqan yihiin iyo mid adigu aadan wax badanna ka helin waxaagiina aada ugu sabirtay aakhiro marka laego keebaa qiimo badan shakila-aan waxa ah kanaad u sabirtay wax badanaadi keena da inu qiimo badan yahi laakiin naftu waxay jeceshahay kan waxaaga iyo wax ka badan bana ku siinaya adigana wax kaaga maqan yihiin oo aan waxba waay adig kaaga maqnaan isaga sabraya waxaana dardaarmaya walaalayaal noloshu waxay ku fiican tahay in la isdhamaystiro attakaamul bay yihahdaan maa muxuu ahaye culimada cilmu nafsigu in la isdhamaystiro qof kaamilihi ma jiro bani aadamka mid aliyaalo iyo qofkaa is leedahay wallaahi waa fiican yahayba wax badan aadan ogeyn baa ka hadlaysa arrinkaa ogow kaamil ma jiro qoys kasta iyo guri kastaa is leedahay alla gurigaasi sho muxuu fiican yahay wax badan baa ka hadlaysa soomaaliduna waxay tidhaahdaa geed kastaba in gubtaa baa hoos taale odaygaaga waxyaalaha uu ku liito kaamil oo adigu dhamaystir waxa adigu aada is leedahay alla yare dee ninkaagu malaa inuu ku fiicnaaday ahay adigu kaamil oo dhamaystir ha kaa arko adigu adoo si camaliyo practicale u samaynaya haddaanu marka qaar gabdhehen waxay ka cawdaan inaan aada loo caawin ama tii hadda aan sheegaynay oo kale haddaad subax kasta ka lahado oo carruurtaada iyo cuntada u samayso oo aad diyaariso oo odagana aad tiraahdo walba carruurta sii salaan ya sii salaan keliya adoo u dhool la caddaynaya da hadduu qof bani aadam aho garaad laho wax kale maskaxi ku jirta yahay isku xishoonaya kaa kaxaynaya ugu yaraan marka dambe uu soo kaxaynaya ugu yaraan wuu kula ogaanaya soo arki maysa saa darteed walaalayaal ee aan takaamulka lagu dadaalo waxa ka dhimin qofka haku ha kula xisaabtamin ha ku ceebeynin ha ku naqdinin ha ku maagin inta badan waxba kuma hagaagaan kaalay aan wada hadalnay waxaasaan kaa rabaahay waxaa ka wanaagsan inaad si kale oo farsamaysan aada wax u wax u samaysaa ka fiican gabadha caaqiladda ana waxaa la yidhaahdaa odaygeeda waxna ma fahansiin kari weydo waxna kama dhamaysan kari weydo hadday tahay qof fariidoo caaqilo wax kala garanaysaa raggu waa laga yaabaa inuu markuu nin la tacaamulayo iska qalbi adage laakiin markuu dumar la tacaamulaya ragga ilaahay fitrow ku abuuray baa jirto waa dabacsan yahay wuuna jilicsan yahay ninku markuu gurigiisa joogo waa doqon haddaan kelmaddaa isticmaalo markuu gurigiisa joogo waa qof naxariis badan lakin waa laga mar gurigiisa ka baxo oo rag la tacaamulayo inuu sidaa ka duway waana arrinkii nabigeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam maa ra'aytu naaqisaati caqlin wadiin adhabu lilubi rajuli اlxaazimi min ixdaa kuna nabigu yihi alayh isalaatu wasalaam ma arag qof dumar aho caqligeeduna nuqsaan yahay diintuna nuqsaan tahay laakiin nin kaamil ah oo caqli badan oo buuxa yacni uga maaragtay say uga sayid calayso wax uga sayid caleeya ma arag buu nabigu yiri alayh salatu say uga adkaato wax uga adkaada ma arag soomaalida hore uga mahmaada waxay tihi nin ragihi qof dumar way ka adag tahay ya laakiin cagsigu saxiix maaha haddii dee mid ilaahay kugu imtixaamay uu jiro dee iska ibtilaysanna sabir dee dulqaada dee ya ilaa qadartaa sidaas haddii laakiin qof caaqilo weli aad haysato farsamooyin isticmaal gabagabada hadalku waxa weeye guryaha inoo ilaaliyo walaal mas-uuliyadda ina saarana kale waxa weeye furniinka aynu yeelayno guryahana inoo ilaaliyo inta hadda inoo badbaadsan ha la ilaaliyo inta inaga burburtayna ha la soo celiyo haddii la soo celin karo haddaan la soo celin karina waxa hadda la aasaasayo ha laga fiirsado wax wanaagsan oo maaragtay arkaan fiican ku taagan oo laga fiirsaday hala taagan gabadha muslimadda mas-uuliyadka saaran waxaa kamid walaalayaal marka ay gurigeeda iyo nafteeda iyo ubadkeedaba kasoo gudubto mas-uuliyadda ehelkeeda iyo qaraabadeeda ka saaran qaraabada in la xidhiiriyaa waajib wey laakiin qaraabada sababteed in guryihiina gaga dumaana khalad wey iyada qaraabada inaan xidhiidhnaa waa waajib laakiin qaraabada sababteeda in guryihiina gaga dumaanna waa khalad wey mas-uuliyadda marka qaraabada inaga saaran waa maxay waa mas-uuliya mutawaasina mas-uuliyad isu dheeli tiran dee nabigaa sheegay alayh isalaatu wasalaam acti kula dii xaqin xaqahu qof kasta xaqiisa inuu helo hooyadu inay xaqeeda hesho aabbuhu inuu xaqiisa helo zawjku inuu xaqiisa helo caruurtu inay xaqooda helaan abtigu inuu xaqiisa helo seediga iyo sadaqu xaqooda helaan xuquuqda bani aadamka la kala siiyo oo cid la dulmiyo iyo cid lagu istaagay cid lagu tacadiya aanay jirin xuquuqduna aanay isherdiyin oo aanay kan dartii kan aan loo duminin taani way mas-uuliyaadka idin saaran wey walaalayaal marka qaarkood waddankii de hadda baahi iyo abaar darenna waa ka jirtaaye xoogeyga yaro dhaqaalahay waa kelifaa in marka qaarkood ay khilaaf ka yimaado ee tasarufka gabadha muslimadda ee soomaaliyeed samaynayso waad ku ammaanintii inaad qaraabadeena xidhiidhisaan oo sida diintu sheegtayna gabadha iyada xoolaheeda iskale wixii gaala siiso iyadaa iskale waxay soo shaqaysto iyadaa iskale laakiin iyaday sidaa tahay haddana waxa fiican dad wada nooloo kala nooli macno male dad aan isku dhaqaalaba ahayn ya isku dhaqaalaba ahayn oday iyo xaajiyadiisi xog aanay isugu jirin xognaba aan iska haynin isku barnaamijnaba ahayn oo odayga waxa soo galaa iskii usoo galo islaamtan iyo xaajiyadan qayrqabtadan waxay soo galaan iyana iskeed usoo galaan wadooyin kalena ay ku kala baxaan umuurtaasi qoys saxa ma aha qoys caafimaad qabana ma aha qoyska caafimaadka qabaa waa qoys isku kalsoon oo is xog og oo iska warhaya oo waxa iyagu ay haystaan horta marka waad ay waxoodii yihiin marka labaadna ciddii qaraabo iyo muslim ihil ay ka xidhiidhanayaanna ay markaa tala kala yihiin saa darteed walaalayaal qoysaskan ha la xidhiidhiyo qoyska xidhiidhintiisuna yaanu inaga lafteenna qoyskiisii inaga qoyskeeni inaga burburini gabadha muslimadda ah waxaa kaloo iyadana xilli iyo mas-uuliyad ay ka saaran tahay tujaha mujtamaciha bulshadeeda inagu haddaynu soomaali nahay walalayaal waynu kala daadsannahay qabyaalad ba hal la yihahda soomaali kala daadisay qabyaalad ba hal la yihahda yaa soomaali kala daadisay iyo gobolaysi iyo kala carcarka gabdhaha soomaaliyeed dowr weyn bay ka qaadan karaan isu soo jiidka ummadda ta inay ummaddan isu soo jiidaan qayb weyn bay ka qaadan karaan waayo gabadhi ma qabiil bay leedahay gabadhi qabiil ma leh waxaa laga yaabaa in maaragtay dee reer ku abtirsato carruurteedana waxaa laga yaabaa de inay reer kala yihiin laba qabiilo hadday doonaan tartamba ka dhexeeyaa laga yaabaa inay midna u dhexday midna ka dhalatay saa darteed gabadha soomaalida muslimadda qofkii dadka udhexeeyey wey ha ku kala biirina gobolaysiga runtii anigu aada baan uga xumaadaa waana ka naxaa markaan arko xaflado gobolaysi iyo qabiilaysi ku salaysan oo gabdho soomaaliyadoo muslimaadihi ay ka dhex buturinayaan hadday doonaan dhaqaalo ururinayaan hadday doonaan bumbuuninayaan waxaa la idinka rabaa walaalayaal kaa raggii baa ku fashilmay annaga ku fashilanay meelna waa ku gaari weyn nin soomaaliyeed baa ku ceeboobay oo ku fashilmay oo maanta ay kaliftay inuu yahay dee tusaalaha ugu xun bani aadamka marka la tusaalaynayo dawlad fashilanta teenaa loo soo qaataa mas-uuliyaddana raggaa iskala dabca saa darteed waxbaa isusoo dhaweyn kartaa isusoo jiida magaaladiinan ka bilaaba nabigu wuxuu yidhi alayhi isalaatu wasalaam laa taxqirana min almacruufi shay-an wanaagga waxba ha ka yaraysan walaalka aadba u qosushidbe wax wanaag ha yaraysane wanaag ha yaraysan bulshada tan halkan degan ka bilow deriskaaga iyo jaarkaaga ka bilow isweydii oo talow yaad saaxiibba la tahay yaad sheeko wadaag la leedahay ma isku jifiye iyo isku reeraad tihiin mise talow soomaalinimada islaamnimada saas ukan keentay yaad maaragtay hagbadda kala qaadataan ya maa xoogeygii maaratay reer bulfulaanbaa mise daa'iradaa waad ka baxsan tahay naftaada inaad kriitigaraysa marka qaarkood waa daruuri inagoo dhan qabyaalada waa nacbn waxaan nana qabyaalada waa xun qabyaalada waa xun laakiin inagoo le waa wa xun baa laga yaaba haddana ficilkeena oo dhanna inay qabyaaladii ka dhex buuxdo ya oo cidaad aamintaba aanay jirin oo aad karoon yar ku darsato ilamaa inay reehel yihiin mooye afkaba ha ka sheegin lakin camalkaaga saasa meelaad aaddo oo aad ku nafisto oo aad kusoo sheekaysataba inaadan aqoonin ilaba meel yaroo reehel isugu tageen mooye waxa aan ka baskano weliba idinka dowr weyn baa idinka saarana ka gudba ka tallaaba dawro iyo maaragtay waxay u baahan tahay arrintaas kacdo in lagu qaado haddii alla ka dhiga insha allahu tacala biidn illah mas-uuliyaadkeena saaran inaasa ugu muhiimsan jazakum allah khayra waxsan allahu ilaykum asalamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakatu bismi illahi raxmaan raxiim jaza allahu khayr sheekh cabdiraxmaan abyad xafidahu llah